meeshtan oo farxadda leh wuxuu ilaahay maanta noo yasiray oo noo hirgeliyey inaan aan isku meherino afartan iyo saddex qoys waxay ka kala imaadeen toban subcounties subcountiska gaarisa baa ugu badnayd townshipka oo lix iyo toban ay ka imaadeen inta kale waxay ka kala imaadeen sagaal subcounties oo kale laga soo bilaabo ilaa iyo balabala meel laga tego ma jirto ilaa iyo meesha ugu dambayso ee maaragtay abuuray marka hooshaas macnaha soddon wood soddon wood ayay maaragtay isku keentay dad badan oo maarata kala duwana waa ku jira hataa waa aragteen ilaahay inaa aqbalo dad waxaa ku jira hataa maaragtay muxuu ahaa special needs qabaan baa ku jireen iyo dad maaragtay qoys laga tagana ma jirto sida waad maqasheenna waa howl aan ugu talagarsannahay insha allah ilaahay maarata noo fududeeyo inaan sanad kasto aan kordhino anigu kolleyba intaan meesha ku jiro waan dhamaytiri inaan sanad kasto aan sii wado dadkan waan guri waan u dhisnay iskama sii daanayn horta gurigan caawo caawo horta meeshaan arkaysiin dabaaldeg aan caadihan baa ka dhici doona oo intaas oo qoys caawo halka lagu dabaaldegaya waa la wada joogaa ehelkii gabdhaha waa la joogaa kuwii wiilasha ehelkooda waa joogaan bilcaantii caawo meesha iniga iska leh farxadda arooska hala ballaariyo iyo nabadda cusoomin taa waa mid midda kale waan inii sheegaayo annaga hoostan sida waxaan u galnay jiddi ah oon caadi aan ahayn si rasman baa u galnay alaabta aan guriga u gadnay waa alaab kaamil ah wiil kasto iyo gabar kasta waxay la galbanhayaan gurigooda oo kaamil ah hadduu sariir ay ahayd hadduu kuraasti ay ahayd hadduu aha daahiyii hadduu aha macruuxii maacuun ahaa oo jika ahaa wuu waxbuu karsan lahaa iyo raashiin oo laba bilood ah beri ayay ka qaadanayeen waxaan soo wadaa hadda meesha kuma qaybin karno oo shaahidka ahaada raashiinka ay la baxaayeen waa laba bilood waxay beri ugu tagaayeen inay ka qaataan wasiiradda xaawa iyo siyaska maxamuud bay ugu tagayeen waa raashiinka laba bilood ahaa waxaa kaloo beri yar dhegeysta hadda gabanaaga maartay cidda wuu isku keenay faruu ka qaaday dhina dhegeysta waxaa kaloo aan ugu talagalay ciddan wiil kasta waxaan u furahaynaa dukaan baabasho baabasho ma garanaysin kiyezi wiil kasta kiyezi kaamil ah qalabkiisuu la baxaya kiyezi kaamil ah kubashada wuxuu soomaalida kiyezi ku filan waxaan madow ha qorto hadduu asaga ka shaqayn karin nin madow ha u shaqeeyo laakiin dukaankiisa ha furto hadduu joogo boodaay hadduu joogo balambala dukaan kaamil ah oo kiyezi wixii qalab lagu istitaba lagu guri jiray wixii miis ahaa wixii kursi ahaa oo dhan waa la siinayaa waxaa kaloo meeshaa la socdaa oo shaqo aan oga dhigaynaa gabdhaha gabdhaha afartan iyo saddexda ah waxaan ka qorahaynaa oo beri warqadahooda ay qaadanayeen warqadaha waaba diyaar weeday warqadaha waa diyaar laakiin hadda ma qaybin karo waqtiga aadna cirmiyey warqadahan ugatuzi forty three afar afartan iyo saddex ugatuzi warqadahoodii oo shaqa waatan waxaa iskale gabdhaha waa laga helin waxaa intaa ii weelisaa intaas waxaan ku daraa oo gabagaba ah maarta waan soo gabagabana hadalkayga lacag oo sagootiin ah oo aan ku sagootinayno oo beriga ka qaadanayn maaragtay bisineska iyo xaawa oo min lixdan kun ah wiil kasto wuxuu la baxaya lacag lixdan kun ah oo ayagana ay kudba marka aniga waxay kaa dhameeyey marka hadday shaqaysan waayaan macnaha ugatuusiga waa forty three shaqa oo ugatuusi ah oo bishan mushaarkooda ay qaadanayeen waxaa iska le gabdhaha wiilasha ayaga waxaan sinay wiilasha maxaan sin wiilasha bilkiyaasi bay qaata waa baxeen marka gabdhaha waxaa waa la darin marka taasna lacagta waa la siini oo lixdan kun ah gabadha maarata ciddiga oo qoyska la siinayo ku baxayin alaabtii alaabtii guriga dhageysta alaabtii guriga oo sariir ahayd wixii ahayd waa la sii qaaday anaga lacagta bixinay toddoba boqol kun oo lacag ku dhow baan bixinay oo waa la sii qaaday taa culays ayay kama saarno nin kasta alaabtiisa way hormartay taasna ogaada insha allahu tacaala marka gabagabadii waxaan leeyahay haddaan waxaan maqlaayay sheekh mustafa jazahu allah khayr oo maanta martino ah waa naga hadalkiisa waa maqlayseen wuxuu yidhi guurka inuu maaragtay uu dawaamo ayuu baraka ku leeyahay oo guriga uu ku dhismaa laakiin guur markii saa laisku imaado isfurayo taa raalli kama nihin haddii aan maqalno ciddan waa way isfureen hadda marka annaga waxayga noqon wax dama aan samaynta ugu jiraba taasna ogaada marka fotrigana horta waa example baan ka rabnaa forty threegan waxaan ka rabnaa inay noo noqoto ya permanent oo sasaas ma mashima safiya waxa leedahay waa in maarata waa waa imtixaan weeyaan haddaad halaysiin waa shorkiin marka insha allahu tacaala anaga waan ka warhaynaynaa disa our boys and girls waan ka warhaynaynaa ani forty threegan aan ka bilaabi waan sii wadaa laakiin kuwa hadday halayaan ninshooriyano marka muxuu ahaa arrinta uu dhahay sheekh mashima deqo oo duqayda ayagan waxu dhahaa fiirin doonaa laakiin kuwa aana fiirin doonin waxaa weeye kuwa waxay dhaheen waxaan u baahan inaan naag saddexaad aan dhisano kuwa lisada ma jiraan waa gabdhaha garabaha ee garbugood waa la furi insha allahu tacaala